faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdillah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan oo reediyo cadaado waxaad kusoo dhawaataan warka duhur qodobada maanta aan hayno waxaa ugu duhroon guddiga qaran ee gurmadka oo sheegeen shan ka mida dadkii lagu weysanaa qaraxi excontrol afgooy een la helay faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaysa dagaal geysta khasaare xoogle oo maanta ka dhaca degmada wasiil ee gobolka mudug hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya oo lagu eeday in wax ka ogaayeen qaraxii lagu weeray excontrol afgooye ee magaalada caasimadaahi muqdisho somalilan oo ragelin ka bixiday hadalkii dhowaan ka soo yeeray fanaanka caanka maxamed saciid bikey qaramo midooba cambaarisa qaraxii lagu weeray isgoyska ekas kontarol afgooy ee magaala caasimadaahi muqdisho warar kala duwan oo ka soo baxaya weer lagu qaaday xarunta ugu weyn ee al-shabaab hubka ay ku kaali jireen ee degmada jilib ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doo korran warka duhura heriyo cadaado goor u diyaagurba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibadan dhegeysanayo waa duur isniid taariikhda ku astaysan tahay soddonka bisha lay tobnaad ee diseembar sanada labaatan sagaaliyo toban kusoo dhawaada warkii oo dhan warka duur waxaa soo saaray jile jaamac jili anugu xasan ayaa maanta idiin warramay doona maandur axmed ayaa warka farsameynaya kusoo dhawaada warkii oo dhan faahfaahin dheereed ah ayaa kasoo baxaysa dagaal khasaare xoog leh maanta geysta oo ka dhacay degmada wasiil ee gobolka mudug faahfaahin dheereed ah ayaa kasoo baxaysa dagaal khasaare xoog leh geysta oo maanta ka dhacay deegaanka wasiil ee gobolka mudug dagaalkan oo ahaa mid xoogan ayaa yimi kadib markii ay dagaalameen maleeshibilad isticmaalaya maandooriyaha kaasoo lagu dhan iibinayay degmada wasiil ee gobolka mudug ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay dagaalkaasi iyadoo ku dhaawacmeen mid kale sidan u xaqiijiyeen maamulka degmada wasiil ee gobolka mudug xaalada magaalada wasiil ee gobolka mudug ayaa haatan ah mid degan waxaana haatan socodaallo nabadeed oo ay wadaan waxgaradka deegaankaasi si loo qaboojiyay xiisada ka dhex aloosan labada milisha bilaad ee ku wada nool degmada wasiil ee gobolka mudug taasoo ka dhex bilaabatay kadib markay isku qabteen maandooriya lagu dhex iibinayo degmada wasiil ee gobolka mudug maamulka degmada wasiil ee gobolka mudug oo la hadla warbaahinta ayaa sheegay inay ku dhex jiraan sida loo qaboojin lahaa dagaalbileedkaas islamarkaasna waxay sheegeen in ciidamo kala dhexgala maleeshiyaad ku dagaalamaya degmada wasiil ee gobolka mudug halkaas u direen hadda dhibaato weyn maaha calaa kulli haal laba nin baa meesha ku dhimatay iyadana laba doon garo iyagoon xaba wada socda oo waa la xalinayaa فلك كل على بلد متقبل يا فلم تقال ودباتو وين كينا ما ما ما ما يا ما يا لا ملش بعد مثلا مثلا دنيرو دنيرو مثلا غير ما يسمير سكوت سنة غير ما يسمع هو هذا أنا ما بس مقاتلة غير المقاتلة غير كل شيء كتير لا لا ما نعرف مثلا إنه وضع ولكن واحد ملش يلي ملش كوت سنة هو بعيار كوت سنة ويسمع ويسمع يعني ممكن تبعهم مثلا دنيرو ما كنت مثلا أنا غير ما يسمع واحد بعيار ولا حتى بعيار كده ما أريد مقرر هو هو شيء كه هو شيء كه لكن واحد ملش يبعيار كده حيسوي مثلا ملش ما jiro ma jiro ma jiro ma jiro wax kasta walaan wax kasta walaan wax kasta walaan wax olaar oo ka taagan iyo misan dhaas ma jiro ma deegaanka deegaanka deegaanka walaan wadada dhimasho ka dhacda meel kasta ka dhacda ma jirto yani waxay waxyaabo yar yar dhalinyar dhexdeeda way soo weeyey dhalinyar dhalinyar qabiix taas waa tilmaan waa dhalinyar si meel iska dhoobnaayo mataqaana magaranaysa asiga waxaa iskaa dhayahayeen magaranaysa xoogaa dhayada wax kasta noqotay marka alaa kulli haal haddana waa loo soo socda odayaasha xiriir ahaa baa misan gacala ka socda sooga ka socda يعني واحد لكن قليل اه هي واحد بلاش هي واحد بلا دغال من مثلا muddooyinka dambe ee degmada wasiila ee gobolka mudug waxaa ku soo badanayay isticmaalka maanduuriyaha khamriga ah oo dhibaato xoog leh ku haya shacabka ku nool degmada wasiila ee gobolka mudug gobolka mudug waxaa kusoo lalaabtay dagaalada u dhexeeya beelaha qaar iyaga wadadega gobolkaasi iyadoo dhowaan heshiis nabada la kala dhex dhigay maleeshabaad ku dagaalamay deegaanada tawfiiqii afar waaqa ee gobolka mudug kadib dadaal uu sameeyey taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdixamiid maxamed dirir iyo taliyaha qaybta koolaatana jenaraal cabdixasiis cabdulaahi qoojo dagaar iyo saraakiil kale kuwaasoo isku xilqaamay sidii nabad u kala dhexdhigi lahaayeen beela walaalaha ku dagaalamay deegaanada tawfiiqii afar waaqa u yaala bariga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug xasan axmed maxamed radio ka ah galmudug hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay ka ogaayeen qaraxii lagu weeraray isgoyska ecos control afgooy ee muqdisho cabdisitaar axmed xaaji ayaa warkan faahfaahinayay laamaha ammaanka ayaa lagu eedeeyey inay ka gaabiyeen sugidda amniga isgoysyada magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xilli maalintii shalay ee hadduu isgoyska ex control uu ka dhacay qaraxiis meedaamina ayaa qaraxaasi waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac waxaana laamaha ammaanka lagu eedeeyey inay ka gaabiyeen sugidda amniga isgoysyada magaalada muqdisho kornel buule oo ka mid ah dadka u dhuuntaloolay arrimaha amniga ayaa sheegay in ciidamada booliska ee jooga kontaroolada ay isdhigteen islamar ahaantana aysan u diyaarsanayn in ay ka foojignaadaan weerarada qaraxyada ah oo inta badan ka dhaca magaalada muqdisho waxa uu sheegay in ciidamada jooga isgoosyada ay ka maqan tahay qaabkii loo sugi lahaa amniga isaga oo tibaaxay inaan la jeclaysanaynin qaabka ay u sugayaan amniga wuxuu sidoo kale sheegay kornool buule in ciidamada booliska aysan wanaagsanayn la dhaqanka iyo la tacaamulka ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed haddana amniga xamar hadda sidoo sugayaan waxaan arkaa si aqoon la-aan ah aqoon qeyb aqoon la-aanta ka mid ay ka mid tahay oo amniga loo sugnaa qayb ka mida waaye ka maqan amniga loo sugnaa baa ka maqan hadda waxaan horta caalamka ay ka dhacayaan dowladaha amnigooda ay aragtida horumari bay ka dhacayaan laakiin sida ciidamada isgoosiyada joogo cashuur ha qaaden ama wax ka saaraadinay marka aad marayso ma jeclaanaysid qaabkay amniga u sugayaan ma jeclaanaysid weli dadka weliba dhibaataynaya wey nimanka muxaa intay hataa wax baari lahaayeen ay iska kootooyaan gaadiidka waxaad moodaysaa waxaad arkaysaa ayaaba dadkii dhibaataynaya baabuurta dhibaataynaya muxuu ahay si sidaan loogu talagelna amniga u sugayo waxyaalaha qaladka oo aan markaa dhex marayso adoo shacab ahata aad wadada maraysa ma jeclaanaysid ciidamada iskoosiyada jooga sida wax u sugayaan wax saxooda muxuu ahay leedahay waxbaa loo qaban karaa maaha
kornel buule oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in ciidamada jooga isgoosyada ay qaataan musharaadkii loogu talagalay isaga oo sheegay in dowladdu ay u dadaashay islamar ahaantana ay ka fikirtay qoondadii ay qaado laheyd waxa ugu baaqay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya in ay ka tashato ciidamada booliska islamar ahaantana ay keento ciidamo ka wanaagsan kuwana
mushaar bay qaataa ciidamada waa loo dadaalaa dowladda way u dadaashaa waxa weeye waxaa lagu xisaabtamaya dhaqaalaha wadankaa lagu xisaabtamaya maanta askariga kan fulinta ku jiro ayaa la dhihi karaa mushaarka mayaa ku yar kaasaba aan dhibaato dagaalamayo oo hadda halkaada ciidamada furmaha ka dagaalamaya wax bay qabteen aad bay u dadaalan laakiinse meesha halcasanaad ka jirta waa xamar waa ciidamada booliiska laleeyahay oo jooga wadooyinka ka bilowa kas control ilaa ilaa lambar afar markaa tegaysa sida ay dadku laqmayaan ama u taagiin ama wadadan ka timaada ee telefoonka kuwa jooga say dadka ula qabaan si sax maaha waxaan soo jeedinayaa dowladdu waxay dadaashay xukuumaddu way dadaashay ciidamada mushaar bay qaataan aad bay ciidamada furmaa u fiican yihiin meelaha kale waa fiican yihiin laakiinse ciidamadan waxaan dhihi lahaa joogo wadadan ka bilow ex control ilaa lambar afar intan ilaa tarabuunka oo ilaa lambar afar ku keento ciidamada jooga ciidan maaha lama dhihi karo waxaan dhihi lahaa dowladda ha ka tag sideed hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli maalintii shalay ahayd isgoyska ex control ee magaalada muqdisho uu ka dhacay qarax ismiidaamina waxaana qaraxaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimashii dhow waxaana la sheegay in qaraxaasi uu ahaa midkii ugu khasaaraha badnaa marka laga soo tago qaraxii ka dhacay isgoyska afar iyo tobanka oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobankii maamulka somalilan ayaa raaligelin ka baxshay hadalkii dhowaan ka soo yeeray fanaanka caanka ahay maxamed siciid beke qaar ka mid a nabadoonaha somalilan qaar ka mid ah nabadoonaha somalilan ayaa ralligele ka baxshay hadalkii shalay ka soo yeeray fanaanka caanka maxamed siciid biike uu ku sheegay in haddii nabad ay rabaan ay ictiraafaan maamulka somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ee somalilan nabadoonada waxay sheegeen in aad lagu xumo hadalkaa islamarkaasna ay tiraanyada dhibaatada la qaysanayaan shacabkii dhibaato ka soo gaartay qaraxii lagu weeraray isgoyska ekas control afgooye ee ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho kaasoo ay ku dhinteen in ka badan toddobaatan iyo sideed ruux boqol afartan iyo labo kalena ay ku dhaawacmeen nabadoonku wuxuu sheegeen taasi ay tahay hadal laga xumaado islamarkaasna aysan u dulqaadan karin somalilan dhibaatana ay la qaybsanayaan shacabka dhibaato ka soo gaartay qaraxii al-shabaab ay ku weerareen isgoyska ekas control afgooye ee magaalada caasimada ee muqdisho maanta shirkeenna jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in marka ugu horreeya waxaan taxsi u dirayaa ummadda soomaaliyeed ee joogta xamar wax allaale wixii ay ka dhinteen eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeed oo wayna wada gaadhay dhaawacaasi dhimashadaasi wayna wada gaadhay waannu idinla barooranaynaa haddaannu nahay isaaq inanka yaree b k la yidhaahdo ee maanta dhiiggii oo qoyan ummadda soomaaliyeed waxaa kula degtay ee aan islaamnimo xeerin ee aan soomaalinimo xeerin ee sidaa ugu diganaya ayaannu idinka xaal siinaynaa waanaannu idinla barooranaynaa dhaawaca iyo dhimashada waa idinla qabnaa walaalayaal waxba ha noogu qaadina waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa ninkaas inaanu fan gelin oo fankii aanu ka saaray oo youtubeka laga saaray heesihiisa oo ninkaasi cid allaale meeshii uu tagaba lagaga mudaharaado ninka dhiigga ummaddaa walaalaheena ee dhiiggeenna iyo dheecaankeennuba isku midka yahay ee musiibadu ku dhacday ninka ku diganaya annaga maaha muslimnimona maaha soomaalinimona maaha isaaqna maaha waxaa se la yaaba nimanka u hiilinaya ninka noocaas ilmaadeerayaal halkaasay caatifadii maraysaa ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa haddaanu nahay isaaq ninkaas inaanu annaga ahayn inaanaanna metelin inaanu aanu ahayn nin fanaana fanaannimadana waanu ka saaray waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa youtube-kiisa in heesihiisa laga saaro facebookyada laga saaro ninkaa meel allaale meesha lagrao laga habaaro ninka dhiigga ummadda soomaaliyeed ku wiirsaday annaga maaha kuwa u hiilinayaana annaga maaha waannu idin caddaynaynaa isimadoo salaadiintoodii baanu nahay laa ilaaha ila allahu maxamedow rasuulullah qaramo midoobe ayaa cambaarisay qaraxii lagu weeray isgoyska ekas control afgooye magaalada caasimadda ah ee muqdisho maalintii sabdida ahayd cabdicasiis siciid beerid ayaa warkaan faahfaahinaya jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa cambaareysay qaraxii shalayta ka dhacay isgoyska ekas control afgooye ee magaalada muqdisho qaraxaasi oo ahaa mid ka mid a qaraxyadii ugu weynaa ee ka dhaca magaalada muqdisho islamarkaana ay ku geeriyoodeen toddobaatan iyo sagaal qofood sida ay taliska boolisku xaqiijiyeen sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro ka badan boqol qofood xoghayaha guud ee qaramada midoobay antoni guteres ayaa si kor u cambaareeyey qaraxii shalayta ka dhacay isgoyska ex control afgooye magaalada muqdisho isaga oo qoraal kooban uu soo saarayna ku sheegay inay aad kaga xun yihiin golaha ammaanka ee qaramada midoobay wixii shalayta ka dhacay gudaha magaalada muqdisho islamarkaana waxa uu dalbaday xogayaha guud ee qaramada midoobay in cadaaladda la hor keeno dadkii ka dambeeyey qaraxaasi ay ku le-deen shacabka faraha badan antoni guteres xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu la wadaagay dareenkiisa dadka soomaaliyeed iyo dowladda federaalk soomaaliya sida uu ka xun yahay waxa ka dhacay dalka soomaaliya qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa twitter-ka xogayaha guud ee qaramada midoobay antoni guteres waxa uu ku yidhi waxaan sii xoojin doonaa ka go-naanshaha taageerada dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya annagoo mar waliba ka shaqayn doona nabadda iyo horumarka waxaan u rajaynaynaa inay soo kabtaan dhibaatadii ka soo gaartay qaraxii ka dhacay muqdisho ayuu hadalkiisa sii raaciyey xogayaha guud ee qaramada midoobay antoni guterres ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in wixii ka dhacay muqdisho ay ahaayeen musiibo islamarkaana waxa uu rajeeyey dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi inay wakhti dhow kasoo kabtaan si walbaba ha ahaatee wadamo fara badan oo ka mid ah caalamka ayaa cambaareeyey qaraxii shalayta ka dhacay isgoyska hekes control afgooye ee magaalada muqdisho imaaraadka carabta ayaa ka mid ah wadamada cambaareeyey waxaana dowladda imaaraadka carabta ay tilmaantay in wixii ka dhacay muqdisho ay ahaayeen waxaan la mahadin islamarkaana ay iyaga oo kaga tacsiiyey dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed dadkii ku halaagsamay qaraxii shalayta ka dhacay antoni guterres ayaa imanaya iyadoo maalinimadii shalay ahayd isgoyska hekeska control afgooye ee magaalada muqdisho uu ka dhacay qarax aada u xoogan kaasi oo galaaftay nolosha toddobaatan iyo sagaal ruux oo u badan shacab iyo sidoo kale ku dhowaad boqol qofood oo ku dhaawacmay qaraxaasi sida ay xaqiijiyeen taliska booliska soomaaliyeed warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday xarunta ugu weyn al-shabaab hubka ay ku kaydin jireen ee ku taalla degmada jilib ee gobolka jubbada hoose jubbaland wararka ka imaanaya magaalooyinka jilib bu-aale jamaamo iyo kuyinburg oo kala tirsan gobolada jubbooyinka ee shabeellaha hoose ayaa lasoo sheegayaa in xalay mar qur ah ay martigeliyeen duqeymo iyo dagaalka foolkafool ah sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka soomaaliya oo dagaalkaasi qayb ka ahaa saraakiisha ayaa sidoo kale waxay sheegeen duqeynta xoogan lagu burburiyey xarun lagu keydin jiray hubka dagaalamayaasha al-shabaab oo ku taala magaalada jilib ee gobolka jubbada hoose oo al-shabaab ay ku xoogan yihiin sidoo kale duqeynta ka dhacda magaalada jilib ee jubbaland ayaa lagu sheegay inuu ku dhintay sargaal abdi u ahaa amiirka guud ee xulafada alqaacida ee soomaaliya ee la yaqaana al-shabaab dhan kale duqeynta ka dhacda degmada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe jubbaland ayaa lagu sheegay in lala eegtay sideed iyo labaatan gadiid dagaalka ah oo ay la socdeen saraakiil ciidamo al-shabaab ah kuwa oo la sheegan duqeynta ay ku socotay ku dhowaad toban daqiiqo oo xiriir ahaa dhinaca kale degmada jamaame ayaa martigelisay duqeynta saddexaad waxaa lagu soo warramayaa in lala beegsaday xarunta ciidamada ilaalada jubbada hoose ugu weyneed kuwaasoo la sheegay in isku diyaarinaya inay weerar ku qaadaan deegaanka baarsaguuni oo qiyaastii konton kilomitir u jira magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ilaahay haddama jirin cabuura ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ku aadan weerarkaasi xal lagu qaaday magaalooyinka jilib bu-aale iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ka tirsan maamulka jubbaland iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya halkaas ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dhankooda weli kamaysan hadleen al-shabaab duqeymaha lagu beegsaday xarmahooda ku yaala qaybo ka mid a gobolada jubbooyinka iyo gobolka shabeellaha hoose oo ciidamo ka tirsan kuwa kumaandoodka soomaaliya oo gar militari ka helaya ciidamada maraykanka ee soomaaliya ka howlgala halkaasi xal ay ku duqeeyeen warka duurintaas ku dhan yahay tani kula dambe duurin wanaagsan waxaa naga xasuusanaha in cidda warkigoosaga soo maqal iyo qoraal sawiraad ay dib u heli karaan beejka internetan ku leenahay www radio cad com intaan warkan warka xiga dib u kulma doono duurin wanaagsan